dhammaanteenna waxaana saaran mas-uuliyaddana saaran anigu waxaan qaabilsanahay amniga taliya amniga dana baanahay waxaan qaabilsanahay amniga saraaaalkan waa baanduulkii guutada toddobaad saraakiishii mas-uulkaad ciidamada baana waxaan rabnaa meeshaan sidii nabaddaa ugu noolaydeen inaa loogu noolaado oo aysan ka dhicin in dad la gubo masaakiina qof qoorta laga jaro dhibaatadaasi intan aan joogno annagu foolxumay nagu tahay idinkana foolxumayna ku tahay marka saasoo hadlayaan aniga qabiilkiina ma aqan waan ii sheegay qabiilna shaqo kuma lihi aniga jaamacad markaa ka baxay dalkan dowlad buu yeeshay markii la yidhi ayaan ku beeray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aqoonteeda inaan uga faa'iideeyo inaan ku difaaco adiga iyo aniga kala dhashay iyo intaba isku kay mid ay noqdaan dhaar baa u maray kitaab baan gacanta u saaray juhdi baa noo bixiyey saddex sanoo kuliyada ku jiray marka waxaan ii sheegayaa idinkoo raalliya waxaa samayn kartaan in madax meel u sarayso laga taabto madaxa wiilashienna waa la hadli kara qorigiyaha dhiga